إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhawaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgallo kala duwan oo lala beegsaday ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka waxay ka fuliyeen gobollada baay bakool iyo hiiraan waxaa sii kordhay khasaaraha ciidamada kenya ku gaaray dagaal ka dhacay gobolka mandheer ah ee ku jira gumaysiga dowladda kenya taliska ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa war-saxaafadeed ka soo saaray weerar qorshaysan oo lagu dilay toddoba-iyo toban askari kaas oo ka dhacay deegaan hoostaga ah degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud warbaahinta islaamiga alfurqaan ayaa bahaysay xalqada lixaad taxanaha bakool oo lagu soo qaatay deegaan caan ah dowladda maraykanka ayaa shaaca ka qaaday inay korortay awoodda xarakada mujaahidiinta al-shabaab dhallinyarada ku dhaqan magaalada dhoobley ayaa wajahaya shaqola'aan taas oo saamayn ku yeelatay noloshooda taliyaha booliiska degmada luuq ee gobolka gadow ayaa sheegay inay gacanta ku dhigeen dhallinyaro gabdha iyo wiilal isugu jira oo loo waday tahriib madaxweynaha dowladda federaalka ayaa sheegay in badda soomaaliya ay ku sugan yihiin kun markab oo boobaysa khayraadka soomaaliya aysana jirin cid ay oggolaansho ka haystaan إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgallo kala duwan oo lala beegsaday ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka waxa ay ka fuliyeen gobollada baay bakool iyo hiiraan haddii aynu ku horeyno dhanka gobolka bakool rag hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar saf ballaaran ah waxa ay ku qaadeen saldhigya ciidamada dowladda federaalka oo ku leeyihiin degmada xudur kaas oo ay ka dhasheen khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ugu yaraan hal askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka oo lagu magacaabo maxamed saney ayaa ku dhintay dagaalka ka dhacay xudur halka sidoo kalena toddoba kale ay ku dhaawacmeen dhanka gobolka bayna dagaal culus oo shalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaadeen ciidamada xabashida ethoobiya ee ku sugan degmada bardaale ayaa waxaa dagaalkaas ku gaaray khasaare kala duwan ugu yaraan laba askari oo ka tirsan ciidamada ethoobiya ayaa ku dhaawacmay dagaalka ka dhacay bardaale halkaas sidoo kalena ciidamada xabashida ethoobiya laga gubay gaari uuraal ah isla gobolka baay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay xala dagaal toosa ku qaadeen xero askar ka tirsan maamulka koonfur galbeed ay kaga sugan yihiin halka loo yaqaano maayafulka ee magaalada baydhabo dhanka gobolka hiiraanna rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala qarax ku weeraray fariisin ciidamo ka tirsan dowladda federaalka oo ay ku lahaayeen buundada weyn ee magaalada beledweyne ugu yaraan hal askari oo ka tirsan ciidamada booliiska ee magaalada beledweyne ayaana qarxaas ku dhaawacmay kaas oo magaciisa lagu soo koobay cabdigashiin dhanka gobolka mandheera ee ku jira gumaysiga dowladda kenyana faahfaahino dheeraad ah ayaa laga helayaa dagaal ciidamada kenya ku qabsaday gobolkaas weerarkaas oo ay fuliyeen ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka dhacay deegaanka fiinow ee hoostaga degmada lafey ee ku jira gumaysiga dowladda kenya khasaaraha dhimasho ee ciidamada kenyaatiga ayaana gaaray shan askari oo uu sargaal ku jiro halka dhaawacuna uu yahay ilaa toban askari oo ka tirsan ciidamada kenya taliska ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa war-saxaafadeed ka soo saaray weerar qorshaysan oo lagu dilay toddoba-iyo toban askari kaas oo ka dhacay deegaan hoostaga degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud warbixin ku aadan bayaanka waxaa soo jeedinaya muxsin xasan xaaji
gelinkii dambe ee maanta ciidamo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab gaar ahaan guutooyinka ka howlgala wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa weerar culus ku qaaday saldhig ay ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ka samaysteen deegaan hoostaga degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud oo dhaca bartamaha soomaaliya xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ah faacilka weerarka gaar ahaan taliska ciidanka mujaahidiinta al-shabaab ayaa isla habeennimadan soo saaray bayaan kaasi oo lagu faahfaahiyey qaabka uu weerarka u dhacay iyo xaddiga khasaare ee haleelay ciidamada dowladda federaalka ee lagu beegsaday qaybaha hore ee bayaanka ka soo baxay taliska ciidanka mujaahidiinta al-shabaab oo cinwaan looga dhigay murtadiinta oo lagu jibiyey weerar ka dhacay ceeldheer saddex iyo tobanka rabiicu thaani kun afar boqol afartan iyo lixda hijiriyada waafaqsanna dhanka miilaadiyada lix iyo tobanka oktoobar labada kun labaatan iyo afarta ayaa lagu yidhi ciidamada mujaahidiintu waxay maanta oo arbaco ah weerar qorshaysan ku beegsadeen ciidamo murtadiin ah oo dhaqdhaqaaq cadowtooye ka waday deegaano dhaca bariga wilaayada islaamiga ah ee galgaduud weerarka ayaa ka dhacay deegaanka geerille ee hoostaga degmada ceeldheer halkaasi oy cadowga murtadiinta ahi ku dhibaateenayeen dadka muslimiinta ah iyagoo madaafiic ku garaacayay dhulka daaqa ah ee ay xoolo dhaqatadu ku nooshahay dagaal xooggan kadib allah ayaa jibiyey cadowgii murtadiinta ahaa waxayna dib ugu firxadeen goobihii ay markii hore ka soo duuleen taliska ciidanka mujaahidiinta oo tilmaamaya khasaaraha ka dhashay weerarka ayaa bayaanka ku yidhi waxaa inta aan xaqiijinnay dagaalka lagu dilay toddobiyo toban murtad kuwaasi oo labiyo toban ka mid ah ay cadowga oga carareen goobta dagaalka halka dhaawaca uu gaarayo koob iyo labaatan askari khasaaraha cadowgu intaasi waa uu ka badan karaa iyadoo xogtu ay weli tahay mid hor u dhac ah mujaahidiinta ayaa sidoo kale allah fadligiis dagaalka ku soo khaniimaystay hub iyo rasaas ay cadowgu ka carareen bayaanka ka soo baxay taliska ciidanka mujaahidiinta oo sii socda ayaa lagu yidhi weerarkan ayaa qayb ka ah howlgalle xiriir ah oo ay maalmihii lasoo dhaafay mujaahidiintu ka fulinayeen deegaanada dhaca bariga wilaayada galgaduud halkaasi oo ay ciidamo saliibiyiin ah iyo murtadiin dabadhilif u ah ka wadeen colaadaha shahaadolo dirirnimo ah oo looga soo horjeeda ku dhaqanka shareecada islaamka allah ayay mahad oo idil u sugnaatay guuleeyey addoomihiisa mujaahidiinta jab iyo guuldarrana dhaxalsiiyey cadowga islaamka iyo muslimiinta waxaan bogaadinaynaa geesiyada islaamka iyo halyeeyada mujaahidiinta ah ee difaacaya diinta allah iyo wilaayaadka islaamiga ah kuwaasi oo uu allah gacmahooda ku cadaabay cadowga islaamka qaybaha dambe ee bayaanka taliska ciidanka mujaahidiinta islamarkaana lagu faahfaahinayey dagaalka gelinkii dambe ee maanta ka dhacay duleedka ceeldheer ayaa lagu yidhi xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay ballan ku qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ah ee saliibiyiinta iyo dabadhilifyadooda murtadiinta ah ilaa ay geyiga soomaaliyeed ka saaraysa cadowga horarka ah ee ku soo duulay iyo ilaa diinta dhammaanteed ay allah keliya u sugnaanayso allah wuxuu yidhi وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين
ugu dambayntii weerarka maanta ka dhacay duleedka ceeldheer islamarkaana waxyeelada dhimashada iyo dhaawaca ah lagu gaarsiiyey ciidamada dowladda federaalka ayaa ku soo aadaya toban maalin uun kadib dagaal lixdii bishan aynu ku jirna ee oktoobar ka dhacay isla deegaanka geerille kaasi oo lala eegtay ciidamo iskugu jira calooshood u shaqaystayaal shisheeye ah iyo kuwo ka tirsan dowladda federaalka bayaan isla maalinkaasi ka soo baxay taliska ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa lagu xaqiijiyey dhimashada saddex iyo labaatan askari iyo dhaawaca toddobiyo labaatan kale kuwaasi oo iskugu jira askar iyo saraakiil militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaana maalinkaasi soo qaniimaystay agab militari oo ay ciidamadii la beegsaday fagaaraha dagaalka oga carareen warbaahinta islaamiga alfurqaan ayaa baahisay xalqada lixaad taxanaha bakool kaas oo lagu soo qaatay deegaan caan ah warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya yaasir cabdallah
waa qaybta lixaad ee taxnaha bukol oo ah socdaal shaqo ay warbaahinta islaamiga alfurqaan ku martay deegaano iyo degmooyin ka tirsan wilaayada islaamiga bukol oo lagu maamulo shareecada islaamka halqadan waxaa lagu soo bandhigay wanaagga iyo khayrka ka jira deegaanka biyoley oo ah deegaan caan ah oo hoostaga magaalada tiyeglow ee xarunta wilaayada islaamiga bukol si la mid ah deegaanadii aan socdaalka ku marnay halkan waxaa ka jira horumaro ballaaran oo lagu helay ku dhaqanka shareecada islaamka waxaana muuqaalka lagu arkayaa jawi xasiloon ee ay ku jiraan dadka halkan ku nool deegaanka waxa uu leeyahay suuq ay dadku isugu yimaadaan toddobaadkiiba maalinta jimcaha kaasoo loogu yimaado dhul fog waxaana uu qof weliba keensadaa badeecada uu haysto si macaashiyo faa'iido uga raadiyo mid ka mid ah ganacsatada deegaanka biyoley ayaa ka sheekeeyey nabadda iyo wanaagga ka jira deegaankooda amniga eed aan sugni alaabtuntan markiin masaajidkan baanan tataale ku kutabaan ma may buaha malgaalo hati kudaan telees ku taalaas walas ku kutabe alxamdulillah eeda linka feeliga amniga maasha allahu deegaanka biyooley marka dib loo raaco taariikhda soomaalida wuxuu ka mid yahay goobaha ku caanbaxay waxa allah casa wajalla caragelinaya waxaa halkan sanad weliba lagu dhigi jiray siyaar iyadoo la baryayo dad waa hore geeriyooday mid ka mid ah odayaasha xilligaasi goobjoogga ahaa wakhti xaadirkan allah uu fahamsiiyey halista ficladii halkan lagu samaynayay ayaa ka sheekeeyey waxay dadku samayn jireen
amarkoob irinka badado irin faydheebe dhahala dogda la siyaarade irinka la gooriye bunga la dube suura la kariye ambuuli la kariye miilan niskoye aboyow yadhere may kala jare sheekhun waray waadi ilaahay karaala nagada walla araa wali lihigide sharad walla araa wali lihigide sharad qabrikii sheekeeran allahta tariige meela la kiire may laleyaasha wasoo owlaada waaye owlaad ilaahowna sii aragta haddii ilaahay karaala nagada meegantaawaa ka jarna adin adi waa adika adin adika tuugo ilaahayniin tuug intii inuusa owlaad kaalna inkastoo biyole ay kala mid tahay dhaqanka ka hor imaanaya shareecada islaamka inta badan gobolada iyo deegaanada soomaalida haddana dhulka lagu maamulo shareecada islaamka waxaa gebi ahaanba suulay muuqaaladaas dadkuna waxay yihiin kuwa allah ku xiran towxiidkana aad u bartay
إلى الله ندعو بلين وكم به biyoley ayaa waxaa ka furan madaaris iyo goobo waxbarasho oo lagu barto diinta islaamka jiilka yar ee soo karaya ayaana ah jiil lagu anqariyay towxiidka marka bidhaantooda aragtana waa kuwa farxad gelinaya qofka muslimka ah booqashada biyoley ay warbaahinta islaamiga alfurqaan ku tagtay ayaa ahaa gunaanadka taxniib bokol ee maalmihii tegay baahisay alfurqaan waxaana noo ballanaa muuqaalo kale oo ka xiiso badan kuwan iyo wakhtiga ay ku soo aadaan inshaa allah
ومن سار بالصدق فيها انتصر
dowladda maraykanka ayaa shaaca ka qaaday inay korortay awoodda xarakada mujaahidiinta al-shabaab warbixin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya farxaan cali cabdulaahi xukuumadda washington ayaa sheegtay inay cabsi ballaaran ka qabto dadka ku biiraya sufuufta xarakada al-shabaab kuwaas oo doonaya inay xabashida etoobiya dalkooda ka difaacdaan wargeyska wall street journal ayaa warbixin uu daabacay ku sheegay in mas-uuliyiin ameerikaan ah ay muujiyeen walaaca ay ka qabaan taageerada dheeraadka ee al-shabaab ka heshay shacabka soomaaliyeed tan iyo markii uu muuse biixi dowladda etoobiya u saxiixay qaadashada qayb ka mida badda soomaaliya maraykanka ayaa aaminsan in kumanaan qof soomaali ah ay ku biireen sufuufta shabaabulmujaahidiin iyagoo aaminsan in shabaabku yihiin cidda keliya ee soomaaliya ka difaacaysa shisheeyaha maraykanka iyo xulafadiisa reer galbeedka waxay ka cabsi qabaan in isku dhaca siyaasadeed ee muqdisho iyo adis ababa uu fursad weyn u noqdo al-shabaab bishii agoosta ee lasoo dhaafay dagaalyahano jihaadiyiinah ayaa weerar toosa ku qaaday xeebta liido ee magaalada muqdisho waxaana ku dhintay soddon iyo toddoba qof halka in ka badan laba boqol iyo toban qof ay ku dhaawacmeen warbixinadu waxay tilmaamayaan in al-shabaab ay ka faa'iidaysanayso suurtagalnimada ah in etoobiya ay gacanta ku dhigto dhulka soomaaliya si ay u qorto dhallinyarada soomaaliyeed ee waddaniga ah sida ay sheegeen saraakiisha soomaaliyeed iyo reer galbeedka wargeyska wall street journal ayaa soo xigtay warbixin bishii hore ka soo baxday xarunta ka hortagga waxa lagu yeero argagixisada ee washti point taas oo muujisay sida ay usoo karar qaadanayso awoodda al-shabaab sidoo kale maraykanka ayaa sheegay in haddii ciidamada xabashida etoobiya isaga baxaan magaalooyinka ay kaga sugan yihiin koonfurta iyo bartamaha soomaaliya ay u gacangelayaan jihaadiyiin al-shabaaba isagoo maleeshiyaadka dowladda federaalka u arka kuwo taag daran oo aan buuxin karin booska ciidamada shisheeye in ka badan afar boqol oo askari ameerikaan ah ayaa la rumaysan yahay inay ku sugan yihiin dalka soomaaliya kuwaas oo qayb ka ah dagaalka ashahadala dirirnimo ee waddanka ka socda muddo siddeed iyo toban sano ah dhallinyarada ku dhaqan magaalada dhoobley ayaa wajahaya shaqo la-aan taas oo saameyn ku yeelatay noloshooda faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya cabdulla mukhtaar dhallinyarada ku dhaqan magaalada dhoobley ayaa wajahaya shaqo la-aan taasoo saameyn ku yeelatay noloshooda dhalintan oo isugu jira kuwa waxbarashada dhammeeyey iyo kuwo kale ayaa waxa ay si isku mid ah u wajahayaan shaqo la-aan ka jirta magaalada qaar ka mid ah dhallinyarada ku dhaqan magaalada dhoobley ayaa waxa ay ka warameen shaqo la-aanta ka jirta magaalada iyagoo dhanka kala sheegay cawaaqibta ka dhalan karta arrintaas magacaygu waa maxamed cali axmed oo ka mid ahaa dhallinyarta degmada dhobley kolley e waxaa la yidhi sidar muuqdaa waa su-aal madoon oo waxaa weyaan dhallinyarteenna ama deegaankeenna ama dalka guudba dee kolley nidaamka uu ku sugan yahay iyo xaaladaha ka taagan qof kasta oo saaxiib ra'yi u arkaa dhallinyaradii qayb kasta oo ay tahay kii qalin wax ku bartay iyo kii muruqmaa lahaa iyo kii xirfad lahaaba maanta sida taagan kolley waa dad isku yar masa aha oo isku heer wada taagan duruufaha wadanka jira aawadeed oo iska xaalad mataqaanaa dee iska dhaqaale la-aaneed wada wajahday oo mataqaanaa iskaga wada dhacday marka taas waxaa ka iman haya aakhirkeeda inay dhalinyaradii wax dalkii ka yaacay oo dal shisheeye ama tahriib ama mana- waxa naftoodii mataqaanaa dhib ku ahaa ay door bidaan ama ay mataqaanaa dad daragaysta aha oo meelaha gidaarada halka sigaarka alla wareega ay noqdaan maxamed aadan maxamuud waxaan ku dhaqanahay degmada dhobley dhalinyarta ka mid ahay waxaan odhan karaa dhalinyarta waxay ka dhexli kartaa markay sandharig sandhir soo bogaan iskoolka soo bogaan iyo jaamacadaha kasoo baxaan markay in badan adigu ay joogaan shaqadayda noqdaan markay iska caajisaan ee wax shaqa a waayaan in badan markay baaradumodo noqdaan qaarkood way kala babaxayaan waxaa iska- qaar waxaa iska noqonaya gaangis bay iska noqonayaan budhaad bay noqonayaan oo dadka dhacayaan Een, qaarkood waxay noqonayaan daroogastayaal oo luuqay wada geliyaan daroogada iyo waxaasay wada dhuuqayaan marka waxaan odhan karnaa marka shaqalaa'aanta waxyaalahaas badan bay keeni kartaa waxyaala badan bay keeni kartaa ay kuwaasi ka kolan barkowga yihiin waxaa dib u dhac iyo shaqo la-aan ballaaran ka jirta goobaha ay joogaan dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada dhallinyaro badan ayaana ka cabanaya shaqo la-aan ka jirta waddanka xilli ay dowlado badan oo shisheeye ah usoo shaqo tageen dalkan soomaaliya kuwaasoo gurubsanaya khayraadka dalka bad iyo berri intaba taliyaha booliiska degmada luuq ee gobolka gadow ayaa sheegay inay gacanta ku dhigeen dhallinyaro gabdho iyo wiilal isugu jira oo loo waday tahriib maxamed ciise ayaa ka waramaya dhallinyaro u socday tahriib ayaa lagu qabtay gobolka gadow kuwaasoo si dhow maaleysi ah iyagoo waalidiintooda ka warqabin ay tahriibi rabeen waxaa lagu hayaa dhallinyaradan tahriibayaasha ah saldhig ku yaala gobolka gadow tiradooda dhallinyartan tahriibaysay ayaa lagu sheegay inay ahayd soddon iyo shan oo kow iyo toban ka mid ah ay ahaayeen gabdho halka afar iyo labaatan kalena ay yihiin wiilal taliyaha booliiska degmada luuq ee gobolka gadow oo dhacdadan ka warbixiyey ayaa sheegay in gacanta ay ku dhigeen dhallinyaro gabdho iyo wiilal isugu jira oo loo waday tahriib wuxuu sheegay inay jiraan shabakado isku xiran oo dhallinyarada u gacangeliya kooxaha magafaha liibiya iyagoo laga dhuumaaleysiinayo waalidkooda isagoo arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi dad dhowran batanaan haynaa ee, gabdho iyo wiilina ka kooban dhammaantoodna magafo mashruuc ku qaatay waxaan ku qabanay madaluuq haddana saldhigay ku jiraan qaraabadoodii dad badan ay kasoo xariireenna way jiraan taariin baa loo wada ah ha baabuur bay ku socdeen ah gobollada soomaaliya oo dhanna dadkaas way ka kooban yihiin xafiis ku weyn arsugu ku yaallaabay dhehen xafiisyada kalena muqdisho ay ku yaalaan waa shirkado waaweyn oo isbahaysto wey caddeyn baan u haynaa dadkaas waalidkood bay ka dhunteen qarashka ay ku socdeen kooda ma ahayn ayagana waa noo cadeeyaana waxay nagu yidhaahdeen eh, waxaan u soconaa ilaa iyo yurub baa noola wada tiradooda waxay ka kooban yihiin kow iyo toban gabdhood iyo labaatan iyo afar wiil dhallinyarada soomaaliyeed ayaa qaarkood waxa ay ku dhacaan dawinnada shisheeye oo ay ka mid tahay tahriibinta dhallinyarada kuwaasoo laga rabay inay dalkooda horumariyaan diintoodana difaacaan warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan madaxweynaha dowladda federaalka ayaa sheegay inay badda soomaaliya ku sugan yihiin kun markab oo boobaya kheyraadka soomaaliya aysan jirin cid ay ogolaansho ka haystaan maxamed sheekh cali ayaa ka waramaya
xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalk oo goob madal ah oo ay goobjoog ahaayeen xubno xilalka ayaa dowladda uu hogaamiyey iyo kuwo horey xilal laga soo qabtay ayaa shaaca ka qaaday hadal in badan bulshada iyo warbaahinta ka hindhasaabayeen laakiin ay ka warhaayeen dadka aqliga u saaxiibka ah ee la socda waaqeeca iyo hagardaamada lagu hayo badda soomaaliya kaas oo ah in badda soomaaliya ay joogaan kumanaan markaab oo dhammaantood u tafxiidinaya xaalufinta iyo ciribtirka ay ku hayaan khayraadka oo allah ku manaystay dadka soomaaliyeed kuwaasoo sida la rabay aysan uga faa'iidaysan khayraadka ku jira badda oo bulshada soomaaliyeed xasan sheekh maxamuud oo hadalkiisa sii wata ayaa hoosta ka xariiqay in maraakiibta badda soomaaliya isku garbinaysa ay tirada badan mid ka mid ahna ogolaasho aysan ka haysan dowladda uu hogaamiyo isagoona ummadda ku beerlaxowsaday in khayraadka ay daabulanayaan maraakiibta aysan ku soo celinin dalka sida uu hadalka u dhigay xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka
kun markab oo jallaabanaysa in ay badda soomaaliya ku jiraan siisanka xilliga kalluumaysiga marka la gaaro fact waayo eedayn ma aha caalamkaa og oo ka markhaati ka ah hal ka midana aanu soomaaliya ogolaanshiya ka haysan hal ka mida dhaqaalahaas meesha uu ka daldalanaya khayraadkaas soomaaliya wax yaroo ka mid aanu kusoo celinay madaxweynaha dowladda federaalk ayaa dowladaha caalamka ugu baaqay in mar kale ay diyaar u yihiin oo ay durbaanka u garaacayaan in khayraadka dalka lala wadaago oo la xaalufey aysan dhib ahayn sidoo kalena caalamka ugu baaqayaan in dowlad kasta oo doonaysa inay ilaaliso badda soomaaliya ay u ogolaanayaan inay daabusho khayraadka badda ay soo dhoweynayaan miinis kasta iyo cid kasta oo caalamka ka tirsan oo inta badanada nala ilaaliso waxa laga helayana nala qaybsato diyaar u ah ayaan soo dhoweynaynaa waana ka shaqaynay waana haynaa khayraadka dalkan uu leeyahay in nalala wadaago dhibkuma qabno in nalala wadaago dhibkuma qabno maadaama uu dhaqaalo annagu aanan haysanin uu u baahan yahay in lagu maalgeliyo khayraadkaas si uu usoo baxo maadaama aqoon annaga naga maqan oo u baahan yahay si oo looga faa'iidaa waa ogolaanaynaa in nalala lahaadaan ogolaanaynaa intii suurtagal ah maslaxaddeenna waa ilaalinaynaa waana soo xifdinaynaa laakiin dadka daneeyayaasha ana masaalixdooda waa ilaalinaynaa maslaxadahaas isku xirmay si ay usoo u noqdaan kuwo laga faa'iido hadalkan ka soo baxay madaxweynaha dowladda federaalk xasan sheekh maxamuud ayaa ka markhaati kacaya sida ay u haraashayaan beriga iyo badda soomaaliya gaar ahaan khayraadka baddeena dhex eegaagaya kaasoo ay ku baratamayaan ama ay ku loolamayaan dowlado kala luuqadii oo kala midib ah kuwaasoo aysan lahayn xukuumad la xisaabtanta ama ka celisa khayraadka ummadda soomaaliyeed marar badan dadka yar ee isku howlay inay badda ka jilaabtaan lagu tijaabiyey hubka waxgumaada iyo rasaas culus oo ka dhacda maraakiibta iyo duumaamka ajaaniibta ee sida sharci daradaha u kalluumaysto badda soomaaliya warkii oo aad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilliga oo naga intaa